بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
سورة قريش مكية وآياتها أربع آيات سورة قريشna waa mki آيaaتkeeduna waa أفر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاaفهم رحلة الشhتاء والصيف إلaahay waxa u hi لإلاaف qرayشhi qurayشhka caada yeelashadeedii la yaaba yaعnي wax la yaab badan oo cajo badan buu ahaa waayo إiلاaf waa caada yeelashada laamtuna waa xarف jaar jaara majruurkuna meeluu ku tacalluqo mooye tacalluq la-aan isma taago waxaa la yidhi daraf iyo jaara majruur iyo wadaad xerowa midna tacalluq la-aan isma taago waa inuu meelun ku xidhmo markaa liiilaafi qurayshin waxaa la yidhaha icjabuu liiilaafi qurayshin ay icjabuu la yaaba liiilaafi qurayshin nimankii quraysheed ka caada yeelashadoodii la yaaba waa wax lala yaabe eh iilaafihim ka caada yeelashadoodii rixlata ashitaa'i yacni waxa weeyaan jiilaalka safarkiisii ay ka caado yeelan jireen iyo wasayfi wa rixlata asayfi xagaaga safarkiisa ay ka caado yeelan jireen oo quraysh waxaa caado u ahayd inay jiilaalkiina yaman u safraan xagaagiina shaam ay u safraan labadaa dhinac ayaa gugii iyo waxaan ujeedaa jiilaalkii iyo xagaagii labadaa dhinac bay u kala safri jireen waxaa lau yidhi markaa liiilaafi qurayshin quraysh ka caada yeelashadoodii la yaaba iilaafihim ka caada yeelashadoodii rixlata shitaa'i jiilaalka safarkiisa ay ka caado yeesheen inay yaman u safraan iyo wasayfi wa rixlata asayfi xagaaga safarkiisana ay ka caado yeesheen inay ardu shaam u safraan taa la yaaba ilaahay waxa uu yihi falyacbuduu ha caabudaan qurayshi rabba haadaa kani rabbigiisa albeyti ee beytka ah kacbadani rabbiga yacni abuuree iska leh ha caabudaan alladii rabbigaasoo acamahum ka quudiyey min juucin gaajo oo wa aamanahum ka nabadgeliyey min khawfin cabsina ka nabadgeliyey rabbiga gaajana ka quudiyey cabsina ka nabadgeliyey oo dhulkooda iyadoo biyo iyo baad yacni waxa weeyaan wax ka baxa aanay jirin ayaa ilaahay wuxuu ka yeelay yujba ilayhi hamaraatu kulli shay meel wax alla waxa adduunka midha ka baxa la ysugu keeno oo ilaahay u sakhiray dadka cabsina waa ka nabadgeliyey oo iyadoo make iyo eeriyadeeda aan naf iyo maal iyo sharaf midna aan loogu nabadgelin ayaa ilaahay ka yeelay xaraman aaminan ruuxa galaana uu ku nabadgelayo waman dakhalahu kaana aaminan marka ammaanna ilaahay waa siiyey nolol wanaagsanna waa siiyey ilaahay markaa nimanka quraysh waxa uu tilmaamayaa horta nicmooyinka uu ku galladaystay nicmooyinkauu ku galladaystay ayaa rabbi uu sheegay oo nicmada nabadgelyada iyo nicmada nolol wanaagga ah dabadeed nicmaduu ku galladaystay ilaahay markuu ugu soo halqabsadee u sheegay ayaa wuxuu ugu baaqay allaha nicmadaa siiyey inay caabudaan ilan gartu waxay tahay marka laguu nicmeeyo inaad dee abaalgud samayso oo nicmadii lagu siiyey aad ka mahadnaqdo oo addoommada ilaahay hadday kuu samafalaanna dee waa inaad uga abaal guddo ood ugu mahadnaqdo laa yashkuru llaha man laa yashkuru nnaas man laa yashkur innaas ilaahay ma mahadiyo ruuxaan dadka wanaagooda ugu mahadin ilaahay nicmo hadduu kugu galladaystana ilaahay nicmadaa ku siiyey de waa inaad ku mahadiso oo mahadintuna waa inaad allaha nicmadaa ku siiyey aada caabuddo oonad caasiin wahal jazaau lixsaana ila alixsaan yacni wanaajinta iyo ixsaanka abaalkiisu wanaajin mooye ma wax kalaa yacnii insaanka dabeecadda iyo dhaqanka wanaagsani cidda wanaajisa wanaag buu uga abaalgudaa oo ilaahii wanaajiyana wuu wanaajinayaa oo dee wuu caabudayaa wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk addoommadu hadday wanaajiyaanna wuu wanaajinayaa oo dee wanaag iyo khayr buu kula dhaqmayaa marka ilaahay markuu sheegay kacbada ehelkeedii iyo ree xaram ama ree maka inuu gaajona ka quudiyey iyagoo gaajo daran soo maray oo nolol wanaagsan uu siiyey ammaanna uu siiyey cabsi badan iyagoo soo maray wuxuu ugu baaqay allaha waxaasoo nicmaha ku galladaystay dee inay caabudaan oonay caasiin falyacbuduu rabba hada albeyt makina maanta waa sidaasoo dee adduunka halka ugu nolosha wanaagsan leh yacnii xajka iyo cumrada iyo mawaasimta cibaadada haddaad tagto waxa midha adduunka ka baxa nooc kasta oo ay yihiin makaad ugu tegaysa waayo meel kastoo ay ka soo go-aan halkaasun baa la keenaya waa xikmad ilaahay marka nolol wanaagsan baa ilaahay ku arsaaqay ammaanna ilaahay wuu siiyey oo dee sidaa cidi kuu eegi mayso yacnii malaayiinka halkaa isugu imanaya qof qof ku baydhaya waa cinaayo rabbaaniya oo ilaahay baa dee kala ilaaliyo xurmada amnigana ilaahay baa qalbigooda ku qooyey marka waxay tusaale u tahay nicmo kastoo alla ku siiyo mahadnaqeedu allaha ku siiye caabud oo ha caasiin falyacbuduu rabba hada albeyt